bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعdu qala الإmam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى baabu nikaaxi الأbkaar abkaarta ama haweenka bikrooyinka ah nikaaxsashadooda caddaynteedii ayuu u baab yahay alabkaaru waa jamcu bikrin waa mid aan soo guursanin marka wabilisnaadi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa xamaadu can camrin can jaabirin qaala tasawajtu waan guursaday ayuu yihi jaabir faataytu الnabiya slى اllahu عalayhi waslama nabigan u imid faqaala waxa uu yihi atasawajta yaa jaabiru jaabiru ma guursatay qultu nacam haa ayaan idhi qaala bikrun am hayibun ahiya bikrun yani midda aada guursatay bikra miya mase waa am hayibun mise waa garoob faqultu waxaan idhi bal hayibun garoob ayaan guursaday qaala waxa uu yidhi nabiga sal ll ly slam fahal laa tasawajta bikran maad guursatid bikro gabar gabar maad guursatid tulaacibuhaa aada la ciyaartid wa tulaacibuka iyadana adiga ay kula cayaarto yacnii xadiidka markay tarjamada mudaabaqadooda waxay tahay yacni gabadha guursigeeda inuu ka fiican yahay garoobka guursigiisa laakiin haddii laakiin hadday asbaab iyo waxyaabo lamida ay jiraan oo gabadha markaas looga tegayo oo qofka uu garoob ku guursanayo way fiican tahay sida uu keeni doono jaabir laftiisa oo sababka ku xambaaray markuu nebigu u sheegay sala allahu calayhi wasalam inuu garoob guursado waa nebigu marka sababkaasi ictibaaru u yeelay ayb marka wixii laga fiicnaa mararka qaar ayuu iska fiicnaanayaa qariino ama xaalad jirta un darteed ayb wa bihi qaala akhbarana alxasanu bnu qasacata wahuwa albasriyu saduuqun qaala xadahanaa sufyaanu wa huwa bnu xabiibin wa sufyaanu bnu xabiib albazaaz albasriyu hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad waasxaabu sunani اlarbaca can ibni jurayjin can caطaa'in can jaabirin qaala laqiyanii rasuulu llahi sal l slam nabigaa ila kulmay faqaala wuxuu yihi yaa jaabiru jaabirow hal asabta mra'atan haweeney ma heshay bacdii aniga gadaashay qultu nacam ayaan idhi yaa rasuula allah qaala abikran am ayiman yani a asabta miyaad asiibtay ood heshay bikran gabar am ayiman am ayiman mase mid garoob ah qultu ayiman mid hadda ka hor nikaax soo martay qaala waxa uu yidhi fahallaa bikran tulaacibuka maad yacnii ku liibaantid ood raadsatid ama aada yacnii asiibtid gabar tulaacibuka kula cayaarto qaala baabu tasawuji lmar'ati haweeneyda guursashadeeda midlahaa iyada oo kale ay guursato nin iyadoo kale ah fi sini xagga da-da yacnii baabkani wuxuu u baab yahay haweenta inay guursato nin iyada lamida xagga da-da oo in la ilaaliyo da-da lafteeda la ilaaliyo oo da-du marka ilaalinteedu waxay keenaysaa unsiga iyo isla joogga iyo isfahamka iyo yacnii waxyaabihii marka laga rabay mawadada iyo kalgacaylka inay isugu baaqi noqdaan da-da qeyb weynay ka tahay marka tarjamada uu tarjamay alimaamu nasaa-i waxay tahay gabadhu inay guursato markaa ninku da-a iyadoo kale ah xagga da-da wabihi qaala akbarana alxuseyn bnu xurayd wahuwa abu camaar qaala xadathana alfadl bnu muusa wahuwa sinaniyu can اlxuseyn bni waaqidi can cabdillaahi bni buraydata can abiihi riwaayaadka marka cabdullahi bni bureyda can abiihi khilaafaa ku jiro imaam axmed iyo culimo badan ibn abi yani aimada qaar badan oo ka mid ibraahim alxarbi iyo waxay leeyihiin cabdullaahi bni bureydata can abiihi inqidaacaa ku jiro ayay leeyihiin cabdullaahi iyo sulaymaan labadaba aabahood kama maqlin ay dhahayaan laakiin xadiidku siyaalo kale ayuu usoo arooray oo yacni waa saxiix can abiihi qaala wuxuu yihi khaطba abu bakrin wa cumaru abu bakr iyo cumar baa waxay soo dooneen radia allahu canhuma faatimata faatima faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yihi inahaa sagiirat waa yar tahay fakhadabahaa caliyun cali ayaa soo doonay fazawajahaa minhu waa guuriyey nebiga xaggiisuu ka guuriyey yacnii isagoo ogolaaday yani oo uu markaa u guuriyey ayb marka maxalushaahidka waxay tahay cali abubakar iyo cumar wou ka da-yaraa faatima uu ku dhadhowaa maadaama xagga da-da ay iskaga dhow yihiin muraacaatan lisini ayuu cali u siiyey markaa nebiga sal ll ly slam ayb xadiidkan marka intaan cillad ma qabo sida badan ibnuljawsi mowduucaadku xadiidkan oo kale ku keenay laakiin isaga ziyaada mowduucnimadiisu ay ku caddahay ayuu ugu keenay ziyaadadaa waxay ahayd fatasawajahaa yacni fasawajahaa caliyan cali ayuu u guuriyey markaasuu wuxuu yidhi inaka lasta bidajaalin adiga beenlow ma tihid buu yihi meeshaa marka waxaa ku jira nin raafidi oo khabiida sanadka xadiidka ku jira wadaac ah ujeedkuna wuxuu noqonayaa adiga caliyow dajaal ma tihid beenlow ma tihid abubakar iyo cumara ahoo ka wadaa yani taas marka xadiidkaas isaga waxaas mowduuc u ah abubakarna dajaal ma ahayn cumarna dajaal ma ahayn calina dajaal ma ahayn asxaabta rasuulkana dad markaa dajaajila-a ma ahayna dad qur-aanka ilaahay ku ammaanay oo sunnada nebiga lagu ammaanay way khubsi un qalbigooda ku jiray ka warrameen ayb xadiidkan marka ishkaalaa lagu keeni karaayo waxaa la dhihi karaa ee rasuulkaba sow caa-isho ma guursanin farqi weyn baana xagga da-da u dhexaysay sindi marka asagoo arrintaa ka jawaabayo wuxuu leeyahy qad yutraku haadaa waxaa laga yaabaa in arrintan oo muraacaatu lmithliyati fi sinni in laga tago limaa huwa aclaa minhu looga tago wax ka weyn oo ka sarreeyo kamaa fii taswiiji caa-ishata radia allahu canha nebiga isaga markaa dee da-da farqiga da-da far wax kaloo ka weyn oo haystaa isaga oo gabadha yar ee nebiga la siiyo nebiga uu guursado rasuulka sal ll slam zawjo u noqoto dee nebinimadii iyo risaaladii aaba fii beytihaa ugu soo gashay ee taasaaba ka qiimi badan marka da-dan iyo siniga lala fiirinayo marka nebiga abubakar ishkaal ma looga dhigi ka nebiga iyo caa-isha ishkaal loogama dhigi karo sababtoo a nebiga da-da wax ka qiimo badan uu bahaystay siniga keliya yacni waxaa ka uga muhiimsan caaisha inay nebiga xaas u noqotay cilmi badan ka qaadatay darajo ku gaartay wax walba oo wanaaga nebiga agtiisa way ku heshay oo haween ay hesho ayb marka mar walbana shayga marka la yidhaah sidaan ayaa wax la fiiriya mudan marka la leeyahay mararka qaar kii kale ayaa laga yaabaa dhinac kale inuu uga fadli bato midkan taas waay marka midda halkan uu ku tilmaamay sindi nam qaala tasawuju lmawlaa alcarabiyata qof addoonnimo soo maray ee la xoreeyay isaga ama waalidkiis guursashada ou guursado alcarabiyata haweeney carabiyada inuu guursado haweeney carabiyada inuu guursado wbihi qaala akbaranaa kahiir bnu cubayd qaala xadaanaa moxamed bnu xarbin can الzubaydiy waa moxamed bn اlwaliid can الzuhriyi can cubayd اllahi bn cabdillaahi bni cutba ana cabdاllahi bni camr bna cuثmaan alaqa ninkaa marka cabdullaahi bnu camr bni cuثmaankan waa huwa اlumawiyu yulaqabu bil yani waxaa la dhihi jiray muطarif wahuwa hiqatun shariif muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i baa xadiidkiisa wariyaan cabdullaahi bnu camr bni cuhmaan dallaqa wou furay wahuwa ghulaamun shaabun jumla muctarido waaye isaga oo wiil dhallinyaro ah ah fii imaarati marwaan markii marwaan imaaradiisii imaaradii marwaan oo madiine madaxda ka ahaa marwaan ibn اlxakam ibnata saciid ibni zayd saciid ibnu zayd gabar ou dhalay ayuu yacnii furay wa ummuhaa hooyadeedna bintu qaysin ayaa la dhihi jiray hooyadeed magaceeda xamnaa la dhihi jiray xamnata binti qays addaxaaku bnu qays ay la dhalatay albattata ayuu furay dalqadii u dambeysay yani ayuu furay waa ku gooyey dalaaqeedii waa dhammaaday fa arsalat ilayhaa khaalatuhaa habaryarteed ayaa usoo cid dirtay faatimatu bintu qays ahayd ta'muruhaa iyadoo farayso bilintiqaali soo guurid min beyti cabdillaahi bni camrin inay kasoo guurto ninkii ku furay gurigiisa iskaga soo guuray tiri oo yacni adiga ninkii ku furay nafaqo kuma lihid waay waxaan ujeedaan degaan kuma lihid maadaama aadan degaan iyo guri ku lahayn iskaga soo guuray tiri wa samica bidalika marwaanu arrintaa marwaan baa maqlay faarsala ila bnati saciidin gabadhii la furay marka saciid ou dhalay buu u cidiray fa amarahaa wuxuu amray an tarjica ilaa maskanihaa gurigeedii inay u laabato wa sa'alahaa wuxuu na su-aalay maa xamalahaa maxaa ku xambaaray cala alintiqaali wareegid min qiba yacni inay soo wareegto maxaa ku xambaaray min qabli an tactadda intaynan ciddo tirsanin fii maskanihaa gurigeeda xataa tanqadiya ilaa ay ciddada dhammaato ciddatuhaa ciddadeeda ay go-do ilaa ciddadeeda go-do yani wuxuu su-aalay maxaa ku xambaaray inay kasoo wareegto intay ciddadii aynan dhammaysanin inay soo wareegto maxaa ku xambaaray macna ayb oo ilaa ciddadeedii ay dhammaato meesheedii inay joogto fa arsalat ilayhi waa usoo cid dirtay tukhbiruhu iyadoo u sheegayso ana khaalatahaa habaryarteed faatimata binti binta qaysin aftathaa bidalika inay arrintaa u fadwootay fa arsala marwaanu marwaan wuxuu diray qabiisata bni qabiisata bna du-ayb ilaa khaalatihaa gabadhii habaryarteed buu u diray faatimo ahayd fasa'alahaa wuu soo su-aalay can dalika fazacamat faatimatu bintu qays waxay sheegtay anaha kanat taxta abi camri bni xafsin ninkaa in ay uu qabay falamaa amara rasuulu llahi sal l slama caliya bna abi aalibin nebiga cali markuu falamaa amara rasuulu llahi sal l slam nebiga marku madax uga dhigay caliya bna abi aalibin cala alyaman kharaja macahu waa la baxay ninkaabaa cali u raacay wa arsala ilayha wuxuuna usoo diray bitadliiqatin hiya baqiyatu dalaaqiha dalqad iyadu ahayd dalaaqeedii intii ka dhinayd ayuu usoo dhiibay usoo diray wa amara laha alxaaritha bna hishaam wa cayaasha bna abi rabiica ayuu wuxuu u faray binafaqatihaa inay wax siiyaan bil fa arsalad way soo dirtay zacamad ilaa yacni sidaasay sheegtay ila alxaarithi wa cayaash bay usoo cid dirsatay faatimaa usoo cid dirsanaysa tas'aluhumaa iyagoo iyadoo su-aalanaysa labadooda aladii amara lahaa bihi zawjuhaa wixii ninkeedii oo usoo amray faqaalaa markaa waa saluugtay dabcan wixii markii la siiyey waa la yaraadeen faqaalaa waxay yidhaahdeen iyagiina wallaahi baan ku dhaaranay maa lahaa cindanaa nafaqatun agteenna wax nafaqaa maba nagu lahaba ilaa an takuuna xaamilan inay uur leedahay maahani si kale wax nooguma laha ayb wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna marka hadday uur leedahay leedahay hadday xaa-il tahay oo aynan uur lahayn waxba naguma lahan saas uu leeyahay ayay dhahayaan wamaa lahaa an takuuna fii maskaninaa ilaa biidninaa mana lahan iyada gurigeenna annaga aan leenahay inay ahaato dhexdiisa ilaa inaan u idinna ma ahani fazacamad waxay sheegtay annahaa aatat rasuula allahi sal l slam nebiga inay u timid fadakarat dalika lahu arrinkaabay u sheegtay fasadaqahumaa nebiga labadooda u rumeeyey inaynan nafaqo lahayn degaanna inayna lahayna qaalat faatimatu faatima waxay tihi fa ayna antaqilu yaa rasuula allah xaggeen u guuraa qaala wuxuu yidhi intaqilii cinda bni ummi maktuum alacmaa ninkaa agtiisa guur aladii samaahu allahu caza wajala fi kitaabihi kaasoo ilaahay uu kitaabkiisa ku magacaabay cabasa watawallaa an ja'ahu lacmaa qaalat faatimatu waxay tihi factadadtu cindahu agtiisaan ku tirsaday ciddadii wa kaana rajulan nin ayuu ahaa qad dahaba basaruhu araggiisii uu tegey fakuntu adacu hiyaabii cindahu dharkayga waan ku dhiganayay agtiisa xataa ankaxahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam usaamata bna zaydin shanigeedana sidaas uu ahaa ilaa nebiga oo usaamo ku nikaaxay xalushaahidka dhan halkan waay marka usaamo mowla waaye mowlow ahaa oo mowlaa rasuulillahi abi zayd ayaa mowlihii nebiga ahaa marka maadaama oo usaama mowla mowlo ou ahaa faatimo binti qaysna gabar qurashyada ay tahay iyada marka mowlaha carabiyad waa guursa karaa dhinacaas marka kafaa'ada ka fiirin maayo hadda sida tarjamada ka muuqato kafaa'ada dhinaca yacni nasabka oo kale ictibaar ma la siinaa mase lama siinaayo laba maado layskuma khilaafsana kafaa'adeeda xagga diinta alkafaa'atu fi fi ddiin kafaa'atu fi ddiin marka waxay noqonaysaa qofka gaal iyo muslim yani gabar muslimada qof gaala ma guursa karo waana bil ijmaac arrintaa mana u bannaana waayo xagga kafaa'adii diiniga maqan waxaa la mida qofka cafiifka ahee dhowrsan zaaniyad inuu guursado iyadana looma baahno oo waa arki doonaa iyada lafteeda midda kale kafaa'ada diinta iyada war ma laha tan labaadna waxa ay tahay kafaa'ada xagga xornimada kafaa'ada xagga xornimada kafaa'ada xagga yacni xornimadana iyadana muctabaro waayo ictibaar way leedahay oo haddii maalan qof yacni yacni gabar xor ah ama addoonay ahayd waa xorowday nin addoonaa qabay ee gabadhaasi khiyaaraa la siinaa ay yeelanay waayo addoonnimo iyo xornimo haddii lagu kala tago ictibaar weynay arrintaa iyadaa ayay ayay leedahay laakiin wixii ka soo haray maalka iyo nasabka iyo ee fuqahadu ictibaaray u yeelaan xataa xirfooyinkay soo geliyaan meeshaas xirfadaha qofka uu leeyahay iyo xataa ayay soo geliyaan laakiin nas hadda cad oo sariix ah oo saxiixa ma laha ee xadiidkan oo kale ayaga waxay leeyihiin qolooyinka nasabka ictibaariyo waxay dhahayaan iyadaa raalli ku noqotay iyo ehelkeedii hadday marka ehelkii iyo iyadii inay hoos usoo degaan ay raalli ku noqdaan laa ba-sa ayb marka nasabka hadda waxa laga hadlaayaan hadda wax la fahmi kara inay noqdaan waayo waxaan soomaalida hadda taas ma laga hadlaayo waxaan soomaalidu hadda ay wax ku kala nasabeeyaan iyo waxaasi wax iska khayaali ah waay tan laga waxa laga hadlaa kaas maaha carab iyo cajam qurashi quraysh iyo keyrkood waxyaabahaasaa laga hadlayaa hadda yacni hadday doonaanna waa isguursan karaan hadday iyagu rabaan laakiin middan la leeyahay qofku hadduu yacni reer hebel ka guursado ama gabar reer hebela uu guursado ama nin reer hebela uu guursado khalaas waayo la leeyahay bis waayo dadkaasi dad oo la dhexgeli kara ma ahan dad wax lala cuni kara ma ahan in la yidhaahdaa aaday taasi waa dulmi aada u weynin badan kaas maaha waxa ay fuqahaduna kaas kama hadlaan waxaasoo kale kutubta waxa looga hadlana kaas ma aha markaa wuxuu yihi faankara dalika calayha marwaanu marwaan qisada marka arrintaa waa ku inkiray faatima wa qaala waxau yihi lam asmac hada alxadiida min axadi qablaki qof kama maqlin buu yihi xadiidkan adig kaa horreeyey oo marka haddii qof isaga iyada ka horeeya uunan ka maqlin yacni maxay dhibeen meeshaas marka saxaabadii qaarkood ayaabaan ayaa faatimo aan ka yeelin xoogaa masalada waxaa ciriiriga geliyey taas waay cumar radia allahu canhu baa waxaa la yidhi faatimaa sidaas fadwoonayso dalaaqa haweenta lagu furo dalaaq baa-in ah nafaqo iyo biil iyo malaha nafaqo iyo degaan ayay sheegay ka waran markaasuu cumar wuxuu dhihi jiray baynanaa wuxuu dhihi jiray laa nadacu kitaab allahi liqowli imra'atin laa nadri xafidat am nasiyat qowlka alle kitaa qur-aanka uga tegi mayna naag warkeed aanan ogeyn inay hilmaantay iyo inay xafiday iyadana markaasay waxay dhihi jirtay baynanaa wa baynakum kitaabullahi aniga idinka kitaabka allaaba noo dhexeeya oo ilaahay wuxuu leeyay laa tadri lacala allaha yuxdisu bacda dalika amran aya amrin yaxdisu bacda ahaalifati nebigu wuxuu ku celiyey guriga ha joogta yaa laga bixinin lacalla waxaa laga yaabaa inuu ilaahay arrin soo cusboonaysiiyo arrinuu soo cusboonaysiinaa waa inay isku noqdaan waayo dalqadii saddexaad hadday dhacday isku noqod maa jiray tiri kitaabkiina saasuu sheegayay tiri marka waxaa ka muuqda marka aada qof wax yacni qur-aanka u dhuuxayso u fahamsan inay ahayd iyada lafteedana cumar iyana de aayadda hore oo suuratu dalaaqay qabsanayeen iyo cumuumka askinuuhunna min xaysu sakantum calaa kullin madaahibtuna waa isku khilaafsantah imaam axmedaa qaatay ana almabtuutata laa nafaqata laha walaa sukna imaamu maalik iyo imaamu shaafici iyana waxay qaateen in ay leedahay degaan laakiin nafaqo aysan lahayn ilaa an takuuna xaamilan ayb marka marwaan sidaasu isaguna yidhi wasa-aakhudu waxaan qaabsanayaa buu yidhi bilqadiyati alatii xaaladii wajadna annaasa calayha dadka aan ku aragnay arrintii aan dadka ku aragnay ayaan qabsanaa buu yidhi aniga haysana arrinta marka dadka uu ku arkay waa maxay alimaamu nawowi sharxa muslimka wuxuu yidhi ana almra huwa almru huwa almru hiqatu wa huwa ana lil ana lilmuطallaqati laha suknaa arrintu marka in degaan ay ay lahayd waa sidii cumar ku tegay taasaan haysanaa buu yidhi mukhtasarun xadiidka intaa marka uu ka dheeraa wabihi qaala akbaranaa cimraan bnu bakaar bni raashidin wahuwa alkalaaciy alximsiyu hiqat qaala xadaanaa abulyamaan qaala akbaranaa shucaybun can zuhriyi shucayb waa ibna abi xamza can izuhriyi qaala akbaranii curwat bnu zubayr can caaishata ana abaa xudayfata bna cutbata bnaana abaa xudayfata bna cutbata bni rabiicata bni cabdi shamsin wa kaana miman shahida badran ayuu ahaa maca rasuuli illahi sal l slam tabanaa saaliman saalim ayuu wiil ka dhigtay waagii hore ilmo lasoo korsado oo qofka hadhow isaga loogu magac daro ayaa jiri jirtay udcuu ilaa ay soo degtay udcuuhum liaabaa'ihim saasaa soco jirtay wa ankaxa hubnata akhiihi walaalkii gabarow dhalay ayuuna ku nikaaxay hinda binta alwaliidi bni cutbata bni rabiicata bni cabdi shamsin wa huwa ninkaa uu ku nikaaxay saalimna mowlan ayuu ahaa limra'atin min alansaar naag ansaar ah baa mawlo oo u ahayo xoraysay marka meeshaana maxalushaahidkii waa kana isagoo mawlo ah ayaa waxaa lagu daray gabar yacni qurashiyada kamaa tabanaa rasuulu llahi sal l slama wuxuu wiil uga dhigtay sidii nebigu uu wiil uga dhigtay zaydan wa kaana man tabanaa rajula fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada qabla alislaam ee qofkii nin ka wiil dhigto dacaahu nnaasu bnahu wiilkiisay ugu yeeri jireen fawaritha min miiraahihi dhaxalkiisuu dhaxli jiray xataa anzla allahu fi dalika ilaa alla uu soo dejiyay idcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allah fain lam taclamuu aabaa'ahum faikhwaanukum fi اddiini wamawaaliikum faman lam yuclam lahu abun qofkaan aabihiis la aqoonin kaana mowlan ayuu noqonaya iyo wa akhan fi اddiini ayuu ahaanaya ayb fain lam taclamuu aabaa'ahum aabbayaalkood haddaydnan aqoonin faikhwaanukum fi اddiini wamawaaliikum wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu nasri wahuwa alfaraa annaysaabuuriyu hiqat qaala xadaanaa ayub bnu sulaymaana bni bilaal wahuwa alqurashiyu almadaniyu hiqat zakariya assaaji ayaa daciifiyey bilaa daliilin qaala xadaanii abu bakr bnu abi uways can sulaymaana bni bilaali qaala qaala yaxyaa yacni bna saciid وأخبرني بن شهاaب qال xdثnي cروة بن الزبير وبن عبداللahi بن ربيcة عن عائشhaةa زوج النبي صلى اه عل وسلم وأmi سلمةa زوج النبي صلى اه عل وسلم أن أbا xdيفة بن cتبة بن ربيcة بن cبdi شhمس وkاna miman شhهda bdرا mعa رasuuلi الlahi صلى اه عل وسلم تبنىa sاalما sاalمuu wiil ka dhigtay وهuوa mowlا لامرأة min الأنصاar ayuu ahaa kama تبنىa رasuul الlahi صلى اه عل وسلم زayd بن xاarثة siduu wiil uga dhigtay waankaxa abu xudayfata bnu cutbata saaliman ayuu u nikaaxiyey binta akhiihi walaalkii gabar ay gabar u dhalay hinda binta alwaliidi bni cutbata bni rabiica ayb wa kaanat hindu bintu lwaliidi bni cutbata min almuhaajiraati aluwal ayay ka mid ahayd haweenkii hore usoo haajiray wahiya yowma-idin maalintaana min afdali ayaamaa qurayshin quraysh yacnii garoobadoodii haweenkii garoobada ahaa ee quraysh kuwa ugu kheyrka badanay ku jirta falamaa anzala allahu caza wajalla alla markuu kusoo dejiyey fii zayd bni xaarihata sha'niga zayd nebiga uu kusoo dejiyey udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah rudda kullu axadin mid kastaa waxaa loo celiyey yantamii abtirsanayo oo min min ulaa-ika kuwaadaas ah ilaa abiihi baa loo celiyey fain lam yakun yuclamu abuuhu aabihii hadduu yahay inaan la ogeyn rudda ilaa mawaaliihi baa loo celinaya baabu lxasabi xasabkii caddayntiisiiba u baabay alxasab asalku waa nasabka laakiin hadda waxaa laga wadaa maalka isaan arkayna xadiidka oo dadka hadda waxa ay isku qiimeeyaan oo qofkaa aad loogu qiimo geliyo waa maalka wa bihi qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa abu tumayla can xuseyn bni waaqidin can ibni buraydata can abihi qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam ina axsaaba ahli اddunyaa dadka adduunyada dadkoo dadkeeda nasabyadooda aladi yadhabuuna ilayhi ay aadayaan xaggiisa almaalu waaye dadka adduunyada waxa ay aadaan oo ay nasab ka dhigtaan oo qiimo geliyaan oo macno u yeelaan maalka ya ayb almaalu waa maalku yidhi marka arrinkan marka nebigu uu tilmaamayo yusadiquhu lwujuud waaqica iyo wujuudkana waa rumaynaa qofka saaxibulmaal haddii uu yahay dadka meel weyn uu ka taagan yahay qof oo markaa layska dullaysanayana ma noqonayo haddii uunan maal lahaynna wax weyn kama soo qaadayaan yacnii dadka agharkooda maalkay wax ku qiimeeyaan waay ayb marka waxaa muuqata marka maadaama ina axsaaba ahli dunyaa uu leeyahay oo aan laga dhigin shaqo diineed iyo wax diinta laga qaatay iyo uunan ka dhigin maalka marka inuunan kafaa'ada ku jirin oo qofka maal kale iyo yacni iyo qofka aan maalka lahayn isma geeyaan iyo waxaas ma la dhahayo qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan calaa maa tunkaxu lmar'atu haweeneyda maxaa lagu guursana wa bihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun can cabdilmalik can caطaa can jaabirin anahu taزawaja imra'atan ayuu guursaday calaa cahdi rasuuli llahi sal l slam falaqiyahu nabiyu sal l slam nabigaa la kulmay faqaala wuxuu yidhi atazawajta yaa jaabiru ma guursatay qaala qultu nacam haa qaala bikran am hayiban gabar mase garoob qaala qultu bal hayiban qaala fahallaa bikran tulaacibuka gabar kula cayaarta maxaa u guursa weysay qultu waxaan idhi yaa rasuula allah kunna lii akhawaatun walaala ayaa aniga ii ahaa luqatu akaluuni lbaraagiis kuna lii akhawaatun ayb fakhashiitu waxaan ka cabsaday an tadkula baynii wa baynahunna inay dhex gasho aniga iyo ayaga dhexdooda qaala waxau yihi fadaaka idan haddaba kaagaasi in yani fadaaka kaagaasi idan yani haddaba markaa waa fiican yahay saasay ka dhigan tahay ayb idan la jayidun ina almar'ata haweeneyda tunkaxu waxaa loo guursadaa calaa diiniha wa maaliha wa jamaaliha intaas facalayka bidaati diini diinta ta u saaxiibkaa ku dadaal taribat yadaaka gacantaada ha carowdo macnaa habaar kama wado marka ayb intaas marka nebigu wuxuu tilmaamay dadku waxay daneeyaan inay tahay laakiin shayga muhimkaa waa daat ddiin ayb qaala baabu karaahiyati taswiiji alcaqiimi midda marka yacnii aan dhalaynin guursashadeeda nicida la nacay waxaa la ysdhihi karaa marka qofku haweenta inay dhalaysa iyo in kale iyo muxuu ku ogaa karaa haween markuu guursanaya inay dhalaysa in kale ma ogaa karo culimada marka waxay yidhaahdaan hadday maalan garoob tahay oo niman ay soo martay oo ynan dhalin nimanka kalena ay dhaleen maalan iyada inaysan dhalaynin baa markaas la fahmi karaa sidaasoo kale ayay ku sheegeen ayb wa bihi qaala akhbaarka cuqmigu hadhow xataa ma noqon karaa khiyaar oo yani hadda karaahiyatu taswiiji alcaqiim ayuu cabiray haddii qofka uu guursado ninka waaba la gartay isaga oo ninku arrinkiisu waa fudud yahay waaba iska furi karaa isaga oo biyadihi talaaq ee naagta laakiin haddii nin caqiim ah marka uu ninka ku noqdo caqiim ma ma heli kartaa khiyaar waxyaabaha ma khiyaarulcaybka ma soo gelaa marka khiyaarulcaybka oo hadhow fasakha iyo keeni karo ma soo geli karaa cinda bacdi ala'ima haa a'imada qaarkood way qabaan oo waxay leeyihiin guurku maqaasidiisa ilmo in la helo maqsad weyn waayo waa ku jiraan in ilmo la helo ee naagtiina biimkaaniha nin kale ma guursa karto iyadoo kan ou qabo bikhilaafi rajul ninku laakiin naag labaaduu guursa karaa hadduu doono markaasuu iska hayn karaa iyada marka haddii ay tiraahdo waa dalbo kartaa marka yani furiin arrintaas iyo min gayri maa ba'sin ma aha arrin oo baas leh waa tahay ee furiinka min gayri maa ba'sinaa la diiday haddii uu diidana qaadiga ma ka furi karaa waa dhici kartaa inkastoo madaahibta badankood aynan ka dhigin khiyaar oo faski uu keenayo mararka qaarna waxaan waxaan aragnaa marna soo marto xaalado iska dhib badan nin naagtii markay tiri war iska kayfur walba xag alla aan wax ka raadsadey ayaa wuxuu leeyahay intaas isii haddaa rabta inaan ku furo bani aadamka waxuu raadiyey waa soo helaa dabcan marka isaga waxaa laga yaabaa inuu isleeyahy kuwa waxaan aragnay intaas haddaad dhahda maba keeni karta ku dhib intay marka intii oo de wax aada u tiro badan ooba aan la tasawuri karin maal badan ayay u keentay ma rabiyu yidhi intaan haddana dhibka noocaasoo kale ah marka inuu qaadi soo dhex gala ma ahane qofka noocaasoo kalea dhaqan macno lena ma rabo keliya uun idraar iyo dhibid uun bis ayuu rabaa waxaas marka ma fiicna waxaas ma fiicna ayb marka waxyaabaha qaar ijtihaad markay ku dhisan yihiinna in la fiiriyo madaahibta kale iyo aathaar saxaabada iyo oo markaas wax lagu dhiso waa fiican tahay naam hadday maslaxadii saas ku jirtaba naam laakiin haddii layska agtaagnaado hal yacni hal ijtihaad bis walow haba lagu dhibtoodo ijtihaad ijtihaad ma ka qiimo badna dabcan waxay ku kala qiimo badanayan waa un adilada isay ugu kala dhow yihiin wabihi qaala akhbaranaa cabdالraxman bnu khalidin qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbarana almustalm bnu saciidi wahuwa athaqafiyu اlwaasitiyu صدوq cاabd رbma whm rawى lh أصxaab الsunan الأربcة عn maنsuur بn زاdاn whuwa الثqفiyu ثiqة hbt cاabd عn mعaawiyaة بn qرةa whuwa أbu إyaas albصriyu ثiqة عn macqل بn yasاar qaala jaءa rajul ilى rasuuli الlahi صلl ل slم nin baa nabigu u yimid faqaala wuxuu yihi inii asabtu امraأaة haweeney ayaan soo helay data xasabi وamansabin xasab yani iyo nasb iyo derajo u saaxiiba ilaa annahaa laa talidu laakiin ma dhalayso afa atazawajuhaa ma guursadaa ilaa annahaa laa inaynan dhalaynin suu ku ogaaday nin kale iman kale inay kasoo ay soo fureenaa laga yaabaa oo ynan dhalin ayb afa atazawajuhaa ma guursadaa hadda naagta waa noocaas fanahaahu nebigu waa ka celiyey uma ataahu thaaniyata mar labaadu u yimid fanahaahu waa ka celiyey uma ataahu thaalitata mar saddexaadu u yimid fanahaahu waa ka celiyey faqaala wuxuu yidhi tasawaju lwaluuda alwaduuda midda dhalmada badanoo dhalayso alwaduuda ee ninkeeda isjeclaysiiso guursada hadday dhalmo badan tahay ninka isjeclaysiininna waa dhib hadday ninka isjeclaysiinaysa iyada laakiin aynan dhalayninna wax weynaa maqan oo kalgacaylkii iyo wadajooggii waa iska yaraanana labadii marka midda isku leh fainii mukaahirun bikum anu waa idinkugu faanayaa badidaan ugu faanayaa ummaddayda waa badan tahan dhahayaa ee qiyaamaha marka inay dhalmo badan tahay si see lagu ogaan karaa qaar waxay dhahaan ilmaha hadday gabar tahay oo kale waxaa la dadka iyada ka ag dhow dhow iyaa la fiiri karaa in laga qiyaasto nasiib ama qaar waxay leeyihin tasawaju lwaluuda alwaduud waxaa laga wadaa haweentii markaad inta guursato haween dhalaysa ay tahay oo dhaldhalaysaoo ninka isjeclaysiinaysa ay tahay middaas haysta waa nikaaxeeda joogteeya ha jarinina labadaas macnaa lagu macneeyaa inkastoo midkan dambe xoogaa uu iska fog yahay baabu taswiiji zaaniyati midda zaaniyadda guursashadeeda in la guuriyo ama yacni la guursado wabihi qaala akbaranaa ibraahim bnu muxamedin الtaymiyu qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidi can cubayd اllaahi bn اlأkhnas huwa abu malik saduuqu can cmr bni shucaybi can abihi can jadihi ana marhada bna cabdila ana marhada bna ab ana marhada bna abi marhadin اlghanawiya wa kana rajula shadiida nin xoog badan buu ahaa wa kana yaxmilu اlusaara maxaabiista ayuu soo qaadi jiray min makata ayuu kasoo qaadi jiray ila lmadiina yacnii dadka maka lagu haystee muslimiinta ee maxaabiista ayuu soo intuu soo xeeladeeyo ou soo qaado ayuu dariiqa soo marsii jiray oo madiina uu keeni jiray ayb qaala wuxuu yidhi qaaladan marka marhad laftiisa waay fadacowtu rajulan nin baan u yeeray liaxmilahu saan u qaado wa kaana bimakata makana waxaa ku sugnaa oo joogay baqiyun haweeney zaaniyad abaa joogtay maka yuqaalu lahaa canaaqu oo canaaq la yidhaah wa kaanad waxay ahayd haweeneydaa sadiiqatahu marhad waqtigii hore jaahiliyada saaxiibtiisay ahayd sadaaqada iyo waxaas waa yaqaaneen waxyaabaha ankixadoodii baatilka ahayd wax ku dhisanayn ahayd oo sharcigu reebay fakharajad way baxday fara-ad sawaadan waa soo baxday marka fara-ad waxay ark aragtay sawaadan muuqaalay aragtay mukul xoogaa wax meesha muuqaalay ujeeday fii dilli lxaa'idi derbiga hooskiisa dhexdiisay ka aragtay fa qaalat waxay tihi man haadaa kan waa ayo marhadu marxaban soo dhawaaw marxaban wa ahlan yacni saadafta makaanan raxban wa ahlan meel waasacaad haleeshay iyo ehel dad yaa marhadu marhadow indaliqi alleylata fabit cindanaa nakeen caawa agteenna bari fi raxli guriga dhexdiisa caawa nala bari qultu ayb marka qofka sidaan oo kale hadda qof aan waxba u kala socnaynoo iska waxaa waaye zina uun ka ku dhex jira waqtigan hadda marka waxaa laga dhigayba ilbaxnimaa laga dhigay waxa noocan oo kalea marka iyo adduunyada maanta yacni cifadiyaa waxay noqotay wax laysku caayo ama qallafsanaan ama reebaadiinimo lagu sheego zinadiina ilbaxnimaa laga dhigay adduun marka yaab la waayo bismi alxuriya qofkii haddii la war waxaan anshax xumadan iyo dhi waxaan foosha xun iyo waxaan yani zinaa ka dhalanaysa iyo adiga qofkan yacni afaarihiisa maxaa ku geliyaa mid uu ku leeyahay maxaa ugu mashquulaya qof kale ilaahay ambiyada ilaahay muxuu usoo diray wuxuu usoo diray dadka inay islaaxiyaan haddii la yidhaha ambiyada dadka maxay ugu mashquulayaan ka waran dadkii ambiyadii manhajkoodii iyo wixii ay dadka fari jireen iyo waxay ka reebeen ummaddan waa waltakun minkum ummatun ale yadcuuna ila alkhayr marka anaad igu mashquulay qofku inuu yidhaha qalad waay ayb qaar kalena waxaa laga yaabaa yacni muran ama dood iska macangegnimaaba inay iska galaanba zinaad waqtigan ka hadlee dadkii waaba la laayay uu kuleeyahay haddii zinadan la wado laysmada ma joogsanay waayihin dadkii in la laayo haddana zinana ugu darsanto soo kama sii xuma marka midda kale haddaad adigu laynta dadka xaqdarrada lagu dilaayo haddaad adig xalli karta taas xalli ninkaana zinada ha xalliyo laakiin inaad middaan lama xallinaayo aada taagnaato taasna aadan gacan u qaadaynin waa qaab macangegnimo ah oo dadkeennu hadda isaga batay waayo marka qultu waxaan idhi buu yidhi marhad yaa canaaqu ina rasuula اllahi sal ly slam xarama الzinaa ilaahay zinada waa xarimay ee rasuulka ilaahi sal ly slam zinadii waa xarimay qaalat waxay tidhi yaa ahla alkhiyaam dadkii bay waaqaylineen marka isagii dadka tuseen marka ilaa ninkaan si tartiibow nin maxbuusa ku qaadaan ma ogtahay dadkii ku qaylisa marka yaa ahla alkhiyaam war dadka teendhooyinkow hada duldulu adduldul marka waxay tahay alqunfud kashiitada waxaa la yidhaha dakaru lqanaafid kashiitada midkeeda labka ah marka waxaa suuragala marka inay ku shabahday leanna habeenkii inta badan isagaa daahiro waliannahu yukfii ra-sahu madaxiisa u qarsadaa fii jasadihi buu ku qarsadaa mastadaaca marka waa isqarinee bay ka wadaa markaasay waxay ku shabahaya kashiitadii marka alladii yaxmilu saaraakum midkan yacnii kashiitada u eg waa midka maxaabiistiina daldalaya oo qaadaya min makata ka qaadaya ilalmadiina u qaadaya fasalaktu lkhandamata meeshaa khandamada ayaan qaaday buu yihi meel magaceedu makaan macruufo maka agteeda fadaalabanii hamaaniyatun sideed ayaa iga daba timid oo iraadinayaan fa jaa-uu way yimaadeen xataa qaamuu calaa ra'sii ilaa madaxayga korkiisa ay soo istaageen fabaaluu way kaadiyeen fadaara bowluhum calaya kaadidoodii ayaa igu faniintay uu leeyahay say igu soo dhowaadeen wa acmaahum allahu caza wajalla canii ilaahay waa iga indhatiray ilaahay waa iga indha tiray bay leedahay marka faacmaahum allahu canii caza wajalla canii alla waa iga indha tiray xaggaygu ka indha tiray faji'tu ilaa saaxibii saaxibkaygii baan u imid kii uu qaadayay maxbuuska ahay waay faxamaltuhu waan qaaday marka falama intahaytu bihi ila alaraaki markaan la soo gaaray meesha cadayda ayb araak waa geed marka cadayga laga goosto dabcan meeshaa markaan la soo gaaray fakaktu canhu kablahu waxaan ka furay buu yihi markaa katiinadihii ku xirnaa faji'tu ilaa rasuuli llahi sal l slam nabigaan u keenay qultu waxaan idhi yaa rasuula allah markaa ninkii nebiga markaan u keenaan ku idhi ankixu canaaqa canaaq ayaan nikaaxsanayaa ayb fasakata canii waa iga aamusay fanazlad waxaa soo degtay aلzaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zanin aw mushrik yani azani laa yankixu ilaa zaniyata aw mushrika wazaniyatu laa yankixuhaa ilaa zanin aw mushrik xurima dalika calى اlmuؤminiin fadacaanii faqara'ahaa calaya korkaygu ku aqriyay waqaala laa tankixaa ha guursanin marka naa nin cafiifa naag zaaniyada uma qalanta ma guursanayo ma guursanaya marka ma ansaxaya miyaa laga wadaa nikaaxa imaam axmed saasuu yidhi hadduu guursado xataa laa yasixu nikaax mada aimada kalena waxay leey nikaaxu waa iska ansaxa laakiin qaladow ku dhacay isaga markaa isaga sharafkiisa ku cayaaray laakiin hadduu isagu nikaaxsado nikaaxiisa waa u saxeix aayaddana iyaga waxay ka dhigayaan min baabi alikhbaar oo kale khabar oo kale waxay leey azaniyatu laa say ku timid aayadda saas ay u muuqataa zaaniyaddu ma guursado ilaa waxaa un guursado nin zaani ah manaa zaani zaaniyad zaani unbaa doonto nin fiican maba guursanaayo waa min baabi alkhabar imaam axmedna isaga wuxuu leeyahay waa khabar bimacna nahyi ah yaan la guursaninba wabihi qaala akbaranaa moxamed bn ismaaciil bn ibraahim qaala xadaanaa yaziidu qaala xadaanaa xamaad bnu salamata wagayruhu can haaruuna bni ri'aabin can cabdillaahi bni cubaydillah can cabdillaahi bni cubayd bni cumeyrin wa cabdulkariim can cabdillaahi bni cubayd bni cumeyr marka cabdulkariim haaruun uu ku cadfan yahay haaruun iyo iyo waxaa isku cadfan cabdillaahi cabdulkariim cabdulkariimkana waa ibn abilmukhaariq waana daciif ayb can ibni cabaasin ayb markaasuu imaamu nasaa-i wuxuu yihi cabdulkariim yarfacuhu ilaa bni cabaas cabdulkariim xadiidka ibnu cabaasu u rafcina wa haaruunu haaruunna lam yarfachu ma rafcinin qaalaa marka waxay dhaheen jaa-a rajulu ilaa rasuuli llahi sal l slama faqaala ina cindii imra'atan ayaa agteyda ah hiya min axab nnaasi ilaya dadka kuwa lee ugu jacayl badan yahay wahiya laa tamnacu yadda laamisin iyaduna nin taabanaya qof taabanaya gacantiisa ma celinayso yani laa tamnacu yadda laamisin maxaa laga wadaa qof dhowrsan ma ahan kinaayo oo waxaa waaye ma dhowrsana qofkan qaar culimada ka midana waxay yidhaahdaan qof oo wax diideysa ma ahan oo iska fudud waay haweenkuna waa ku waxaa lagu ammaanaa inay yacni ay leeyihiin mumaanaca inay leeyihiin oo ragga ajaanibka iyo aynan u qoslin hadal jilicsan kula hadlin sidaasay ku fiican yihiin hadday haweentu markiiba ninka uu la hadlaba ay iskaga dhoolla caddayso ama ay sheeko la gasho meeshaas marka fiicnaan maaha wuxuu yidhi marka ayb qaala marka nebigu wuxuu yihi dalliqhaa iska fur qaala laa asbiru canhaa ma ka sabri karo waa jecelahay ma dhaafayo ma dhaafi karo qaala wuxuu yihi istamtic bihaa waayahay iskaga raaxayso marka ma dhaafayadaan iyo istamtic bihaada maxaa laga wadaa culimada qaar waxay dhahaan iyada inay zinaysa doonto lama oga hadday zino ku jirtaa ma dhihin ficilkan laakiin wuxuu keeni karaa zino waay ee isaga ta yacnii jacaylka oo u qabo iyo inuunan ka sabri karinna wax hadda taagan waay intii marka uu xumaan ku dhici lahay isaga haddii la yidhaha war middaan iskaga tag intuu ka tago ama iyada si xun ugu dhaco hadhow ama xumaan kale uu dooni lahaa hadday saas tahay marka iska hayso ee maahan macnaha ujeedku iyadoo zaaniyada iska haysa in la leeyahay ma ahan hadda iyadu zaaniyad ma aha markaan ama istamtic bihaa yacnii inta aad ka yacnii calooshaadu ay ka go-eyso hayso ka tag kabacdi iskaga tag markaa iska fur qaala abu cabdiraxmaan hada alxadiidu laysa bihaabitin xadiidkan ma sugnuu ley cabdulkariim laysa bilqawiyi wahaarunu bna ri'aab ahbatu minhu saa ka ahbatsan waqad arsala alxadiida isaguna xadiidka waa irsaaliyey marka imaamu النasaa-i mursalka inuu ضaciif u arko waa laga fahmaa meeshaan وhaarunu ثiqaة وxadiiثuhu أwlىa bالصawaabi min xadiiثi cabdilkariim laakiin xadiidka s yani duruq kaleu kusoo arooray qaala baabu karaahiyati تزwiiج الzunaa kuwa zunaadaa guurintooda guursashadooda cidda la naca cadaynteeda wbihi qaala akbarana cubayd llahi bnu saciidi qaala xadaanaa yaxya can cubayd illahi can saciid bn abi saciid can abihi can abi hurayrata can اnabiy sal l slam qaala tunkaxu الnisaءu liarbacin limaaliha walixsabiha walijamaaliha walidiiniha fadfar bidaati اdiini taribat yadak marka fadfar bidaati اdiin tan diinta la guurso zaaniyadduna qof diinteedu dhammaystiran tahay maaha dacfu diina haysto iyo riqat اdiin marka nebigu wuxuu ammaanayana waa diin xoog laho mataano leh taasuu marka maadaama sidaa uu yidhi kuwa zunaadda inaan la guursanaynin hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi